إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin lilimaam yaxya ibnu sharaf annawowi raximah llahu tacaala wa can abi yaziid waxaan soo galnay xadiiska shanaad wa can abi yaziid macni ibnu yaziid ibnu akhnas waxaa laga wariya radia allahu canhu wa huwa macni iyo wa abuuhu aabihiis yaziid iyo wajadhu awowgiis akhnas saxaabiyuna waa saddex saxaabi weeye saddexduba waa saxaabo saddexduba waa saxaabo saddexduba waa saxaabo marka macni ibnu yaziid ibnu akhnas saxaabada ajilada uu ka mid ahaa waxaa la dilay markay hijriyadu ahayd lixdan iyo afar lixdan iyo afar markay hijriyadu ahayd shan xadiis ayuu nabiga ka wariyaa sala allahu caleyh wasalam shan xadiisuu nabiga ka wariya wa can abi yasiid waxaa laga wariyay macni bni yasiid bn akhnas radia allahu canhum wahuwa macni iyo wa abuuha abiis yasiid iyo wajadu akhnas oo awowgiisa wajadu awowgiis akhnas saxaabiyuuna waay qaala wuxuu yidhi macni kaana abi aabahay wuxuu ahaa yaziid akhraja mid bixiyey danaaniira dahab dahabkaasoo yatasadaqu bihaa uu sadaqaysanayo dahab uu sadaqaysanayo uu baxshay cinda fawadacahaa wuxuu dhigay cinda rajulin nin agtiis ninkaasoo fil masjidi masaajidka ku sugan dahab uu sadaqaysanayo inta qaaday uu nin masaajidka jooga agtiisa dhigay markaasuu yidhi dahabkan wakiilad iiga tahay ii sadaqe sidaasuna waa sharci waa sunno oo waxa weeye bal ikhlaaskay aad u sii taageeraysaa oo qofku sadaqadiisii qofkuu ku kalsoon yahay inuu u dhiibo oo uu yidhaahdo waa ku wakiishe ii qaybi laba faa'iidaha ku jirto ikhlaaska oo qofkan istusus uu ka fog yaho xataa sadaqadiis iyo cid bixda midna aan la garanayn iyo midda labaad oo haddii uu isleeyahay qofkaas ayaa kaaga ogaal badan dadka mudan sadaqada marka waana yeeli jireen saxaabada marka nin agtiisuu dhigay masaajidka markaasuu yidhi qaybi aabbihiis fa ji'tu waan imid uu yidhi ninkii anu imid fa akhadtuha waan ka soo qaatay sadaqadii fa ataytuhu aabbaan ula imid biha sadaqadii ta ninkii u tegayaan iu yidhi sadaqadan bixi ma luu yidhi haa qof muslima baahan soo si laguma dhinaa si anaa baahan waa ka soo qaatay lama dhuman haddee wax uu xaday maahan waa dariiq xaqbuu ku soo qaatay ee inta soo tegay uu aabbihiis ula yimid yidhi aabba anaa sadaqadii soo qaatay fa ataytuhu aabbaan ula imid bihaa sadaqadii fa qaala wuxuu yidhi aabbihii wallaahi ilaahan ku dhaartay maa iyaaka adiga arabtu kuulama jeedin adiga kuulama jeedinu yidhi adiga inaan ku siiyo sadaqadan ujeeddadaydu ma ahayn oo markii ma niyeysan macnaha caruurkaaga aad siidid dad kale oo qof muslima baan hala siiyan iska lahaa markay sidaasuu yidhi adiga kuulama jeedin fa khaasamtu aabbe waxaan ula dood tegay ilaa rasuulilahi rasuulka alle sala allahu calay wasalam waxaan idhi yidhi rasuulka ana wada tagno aniga dariiq sharciyaan ku soo qaatay nin aad adigu u wakiilato wakiilkaagiya oo aad tidhi qof baahanoo muslima si ayaan u tegay qof muslima baahan aan ahaa way soo siiyey fa qaala nabigu wuxuu yidhi sala la alay sl nabi markii waa loo wada tegay marka wiilka iyo aabbihiis ama wiilka iyo hooyadiis ama gabadh iyo hooyadeed labada caruurka iyo waalidkiis inay sharciga isla aadaan oo ay sharciga islaamka isla tagaan wax xumaanhu kuma jirin caasiwaalideynima kuma jirin haddaan isnacayd kale iyo isxumayn kale ku jirin oo ay macnaheedu tahay war waxaan waa isku qabanaye sharciga islaamka aan tagno bal wixii xaqa iyo wixii qalada aan kusoo kala ogaano sidaas hadday wanaaggaas u socdaan wax dhibi kuma jiraan oon si kale laisku xumaynayn laakiin si kale hadday isku murmayaan oo isriixayaan oo is-inkirayaan haddee taas waa xaaraanba muslimiinta kale aanba loo ogolaynba faqaala nabigu wuxuu yidhi markii loo tegay waa loo sharaxay ninki wuxu nabio anigu sadaqadaasaan qaaday ninkaasaan u wakiishay qaybiyaan iyo dad muslima baahan si wiilkiina wuxuu yidhi haddee aniga muslim baahan aan ahay ninkii wakiilka aha ayaana isoo siiyey fa qaala nabigu wuxuu yidhi laka waxaa kuu sugnaaday maana weyta waxaad niyeysatay yaa yaziidu yaziido yaziidow adigu waxaad niyeysato ajar ahayaad leedahay maxaa yeelay hawaabkaad niyeysatay waa leedahay sadaqadaadii waa niyeysatay qof muslimo baahan inay qaato wiilkaaguna muslim baahan wey walakaadna waxaad kuu sugnaadaad xaqu leedahay maa akhadta waxaad qaadatay yaa macni macniyo wiiliyo adna wix aad qaadatay dariiq xaqaad ku qaadato muslim baahanaad aheed marka waad xaqad sharcigaad u leedahay rawahu lbuhaariya wariyey saas weeye wanaag in wax walba sharciga lagu misaam loola laabto wa can abi isxaaq marka caruurtaada waxa aad siido sekada oo sakaat sekada ayada caruurtaa dhashay iyo waxay sii dhaleen midna lama siiyo farcaaga waalidka iyo waalidkiisna lama siiyo asalkii inta kale qaraabada waa la sii karaa maxaa ilahay waalidka iyo waalidkiis oo asalkaaga iyo farc adiga kaa farcamay aday kugu leeyihiin xaq marka inaad sekadaana waxaa la rabaa inaadan adigu culays iyo iskaga dejine aad adigu aakiro raalli ahaansho ilaahay keliya ka sugto inta bixido marka adiga inaad ay dib nacfigeedu kugu soo laabta lama rabo oo dadka aad biilayd inta sida iyo aqniyo ku noqdaana kaaga deebtomaan lama rabo lama rabo waxa weyn dadka kalaad sii kartaa ee asal iyo farc lama siiyo marka sadaqadan waxaa dhici karta inay ahayd tadawuc wa can abi isxaaq waxaa laga wariyey sacad ibni abi waqaas ah maalik ibnu uhayb ah abi waqaaskaas maaligan waxaa lagu bayaaninaa abi waqaaska ibni cabdimanaaf ibni zuhra ibni kilaab ibni mura ibni kacab ibni lu'ay alqurayshiyi azuhriy radia allahu canhu axad alcasharati almashhuudi lahum biاljanna radia allahu canhu wa can abi isxaaq abi isxaaq waxaa laga wariyey waa kunyada sacad ibn abi waqaas sacad ibn abi waqaas ah magaciisii weeye maaligna abi waqaaska magaciisii weeye maalig ah abi waqaaskaasu ibni uhayb ibni cabdimanaaf ibni zuhra ibni kilaab ibni mura ibnu kacab ibni mura ibnu kacab kilaab ibnu mura halkaas waxaa iskaga soo dhaca nabiga hooyadiis abtiriskeeda iyo aabbihiis abtiriskiisa aa iskaga soo dhaca marka sacad waa abtigiis nabiga sala allahu calayh wasalam ibnu mura ibnu kacab ibnu lu'ay alqurayshiyi ee quraysh loo nisbeeyey waa qabiilada weyn azuhriy ee jufada reer zuhri ka sii ah qabiilka weynaa la sheega marka la nisbayna qabiilka yaraa lagu sheega radia allahu canhu axad alcasharati almashhuudi lahum biljanna tobankii jannada looga maqaati kacay mid ka midan ah sacad ibn abi waqaas casharatu lmubashariina biljanna mid ka mida weeye mid ka mida weeye mid ka mida weeye marka aada dee fadaa'il fara badan ayuu iska leeyahay nabiga sala allahu calayh wasalam aabbihiisii hooyadiis u kulmiye wuxuu ku yidhi fidaaka abi wa ummi hooyaday iyo aabbahay ayaa lagugu furtay ayuha ghulaamu alxaruur allahuma sadid ramyahu wa ajib dacwatahu ilaahu leebka uu gaalada ku ridayo toosiyo shiishka u wanaaji ilaahu baryadiisana mid la aqbalo ka dhig marka abtigiis ayuu ahaa aada u qiimo badan wuxuu ku dhintay magaalada madiine meel ku dhow laydhaha waadi lcaqiiq meeshaasuu ku dhintay magaalada madiine ku dhow madiinaa loo soo qaado maadaama ay isku dhowaayeen waana lagu tukado lagu aasay waana qofkii ugu dambeeyo magaalada raggii ugu dambeeya muhaajiriinta xaggooda saxaabada maaha muhaajiriinta madiine ku dhimatana isagaa ugu dambeeyey muhaajiriinta ilaa isagu muhaajir u ahaaye saxaabo kale waa ka dambeeyeen laakiin muhaajiriin isagaa ugu dambeeyey wuxuuna dhintay sanata amaanin wa khamsiin sanata amaanin wa khamsiin o khamsin wa khamsiinna waa laydhaa qowlkaasuna waa jiraa konton iyo shantii ama konton iyo sideedii walahu bidcun wa situuna isagoo dhowr iyo lixdan jir ama dhowr iyo toddobaatan jir khilaaf badana ku jira da'diisa intii uu jiray dhowr iyo lixdan jir dhowr iyo toddobaatan jir dhowr iyo sideetan jir dhowr iyo sagaashan jir inta waa la sheegay radia allahu tacaala canhu wa ardaah qaala wuxuu yihi sacd bna abi waqaas jaaanii rasuululahi rasuulka alla ii yimi sala allahu calayh wasalam yacudunii xaalu isoo booqanayo caama xajat lwidaac widaac wowda la kasriyo sanadii xajka sagootinta sanadii oo tobnaad ee hijriyada oo nabigu soo xajiyey sala allahu calayh wasalama muslimiintana ay la soo xajiyeenoo boqol iyo labaatan kun oo saxaabi ka badan ay soo xajiyeen sanadaas xajka ayuu yimid sacd ibna abi waqaas markaasuu magaaladii mako ayuu ku xanuunsaday magaalada makana waa magaaladii uu marka hore ka hijrooday oo ilaahay dartiis uga tegey marna meeshii ay ka hijroodeen saxaabadu inay dib ugu laabtaan nabigu waa nabca ilaa cibaado inay u tagaan maahan saas darteeda saddex maalmood ayay joogi jireen xajka markay dhammaystaan oo loo ogola markaas xajatu wadaa xajkii markii la yimid ayuu xanuunsaday nabigaa marka soo booqday jaaanii rasuululahi rasuulka alla ii yimi sala allahu calay wasalam yacuuduna isagoo ibooqanaya caama xajatilwadaac sanadii xajka sagootinta waa sanadii tobnaad ee xajkii ugu dambeeyey oo nabigu muslimiinta la xajiyey xajkaasuuba nabigu xajiyeyba markii la furtay la furtay maka kadib xajkaasuu xajiyey kadibna maalmo kaliyuu huba noolaa yar min wajacin xanuun ayuu ila soo booqday xanuunkaasoo ishtada bi igu adkaaday fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow innii aniga qad balaqa bii waxaa i gaadhay min alwajaci xanuunka xaggiisa xaalu ka ahaaday maa taraa waxaad arkayda aniga aad aan u xanuunsanay oo ii jeeda qofka xanuunsan xanuunkiisa waa sheegi karaa haddii qarad saxiixa ku tacalluqo dan saxiixa hadday ku tacalluqdo oo miaal hadda nabiga fadwuu ka raba marka fadwadii si loogu sheego xaaladiisa waa ka warramaa saasaa la ihaya aadan u xanuunsana ama dhakhtar u sheegayo isleey dawr qori ama qof saalixu isleeya waa kuu ducayn laakiin waxaa la intaasu marka ajarkiisana waxba ka dhigan waana u bannaanta waxaa la diidayaa ayadoon qarad saxiixa ku tacalluq inuu iska calaacalo oo calaacala iska ta halkaasaa laga haya ma nooli nin dhintay baanahay qof aada u liita baanahay waxaas calaacalka taasu ajarkay baabi'inay sabarkiisii baabi'inay marka ajarkii baabi'inayda waa tajazuc iyo argagax marka laakiin markii dan saxiixa ku tacalluqo qofku waa sheegi kara sida loo hayo dambina male waa sheegay sacd bn abi waqaas nabigu u sheegay nabiguna kuma inkirin marka wuxuu yidhi qultu faqultu waxaan ya rasuul allah rasuulka allow innii aniga qad balaqa bii waxa i gaaray min alwajaci xanuunka xaggiisa xaalu ka ahday maa tara waxaad arkaydo wa ana anugu duu maalin hantiilaan ah hantiilaan ahay hantiilu ahayn qani ah hantida aad u fara badan weliba ay saas carabtu isticmaali jirtay taasuna waxay ku tusaydaa inay bannaan tahay maal aad u fara badan qofku inuu kulmi karo haddii dariiq sharciya uu ka kulmiyo dariiq sharciyana uu ku bixinaayo waxa weeyaan aysan kana mashquulin limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray waa inaysan ka mashquulin saas darteeda casharatu lmubashariina biljanna aqniya ku jiray rag aqniya oo sacd ibn abi waqaas ka mid yahay oo cuhmaan ibn cafaan ka mid yahay walaa aniga duu maalin wa ana aniga duu maalin hantiilaan ahay walaa yariunii mana idhaxlayso ilabnatun gabar maahan gabadhaasoo la ii sugnaatay hal gabaraana wax idhaxlaayo hadda dhaxal igu leh ka jooga marka laga hadlo casabada fog maahane afa atasadaqu ma sadaqaystaa biuluay maali maalkayga saddexdii loo dhigo laba meelood ma sadaqaystaa qaala nabig wuxu uhi laa maya ma banaana qultu waxaan idhi afa shatru afa yajuusu shatru ficil soo qadaro faacil ka dhiga shatru afa yajuusu ma bannaan yahay ashatru nis ma bannaan yahay nis ma bannaan yahay inaan sadaqaystaa yaa rasuul allah rasuulka allow faqaala nabig wuxu uhi laa maya qultu waxaan idhi fauluu ulu afa yajuusu ulu ulu ma bannaan yahay oo ulu ma sadaqaysan kara rasuulki allow qaala nabigu wuxuu yidhi ulu macnaha yajuusu ulu wey ulu waa bannaan yahy aulu ulu jaa-izun waa mid bannaanta rabta khabar soo qadaro ulu waa bannaan yahy waa la sadaqaysan karaa wauluu ulukuna kaiirun waa mid fara badan ow kabiirun ama waa mid weyn halkaas marka maxaa caddaaday qofka marka uu dhimanayo marka uu dhimanayo uu arko xanuun inuu hayo oo sakaraadkii uu hayo inuu hantidiisa wax ka sadaqaysto oo uu yidhaha haddeerba ha la bixiyo ama uu yidhaahdo dardaaran weeye markaan dhinto kadib ha la bixiyo labadu waa isku mid horta waa isku mid thuluth iyo wixii ka yaraana u bannaan thuluth iyo wixii ka yar ka badan ma dhihi karo hadda hala bixiyo haddaan dhinta kadib hala bixiyana ma dhihi karo mar haddii uu sakaraadkii hayo marka waxa weeyaan laba shayaa la ilaalin qofkan maalkan waa shaqeeyey ajarkiisina waa go-a hadduu dhinto inuu wax ku badsado waa loo ogoliy xaq labaada meesha yaale warafadiina inuu xaqooda ilaaliyana waa la rabaa maalkan adiga waa ka tegaysaa waxa weeyaan xisaabtiisa ada aakhira lagula xisaabtamin nacfigiisana carruurtaana qaadayo wax shaqaa kuma lihi marka inaad wax ka sadqaysato intaad noosho markaas aad dardaarmaydo waa kuu banaanta lakin inaysan ulu ka badnayn tan labaad ulka in hoos looga ridaa ka fiican in ulu laga dhigo in laga yareeyaa fiican sababtoo nabigu wuxu hi uludku waa bannaan yahy lakin waa badan yahay saas dareed cabdullahi bn cabaas wuxuu dhihi jiray uludka waxaan jeclaa lahaa in dadku hoos uga digaan xaala nabigaa yidhi ulud waa badan yahay marka uludka hoos xoogaa in wax laga yareeyo hadduu ka badan dardaarmo ma ansaxayo hadhow markuu dhinto waa la joojina dadkii dhaxalka lahaa ee la weydiinaa laleeyahay haye ma sadaqaynaydaan idinku ma ogolaanaydaan ma fasaxaydaan hadday diidaan waa la dhaxla hantidaas ulu unbuu xaq u leeyahy inaka marka cilladuu sheegay nabigu ugu diidayo wuxuu yidhi nabiga sala allahu alay slam inaka adiga an tadara inaad ka tagto waratataka dadka dhaxalkaaga leh aqniyaa xalayhin kuwa qaniyaal ah khayrun ayaa ka khayr badan min an tadarahum inaad ka tagto caalatan cayr xaalay yihiin yatakafafuuna annaasa dadka xaalay gacmaha u hoorsanayaan dadkii dhaxalkaaga lahaa ayagoo aqniyaha waxayse inaad ka tagtaa qayr badan waxayna ka qayr badan tahay inaad ayagoo cayra ka tagto oo gacmaha dadka u hoorsanaya oo waxa weyn laleeyahy agoontii hebel ka dhintay waxa loo aruuriyo marka sidaasa fiican waa inaan laga bada baabiin warasada hantida adigana waa inaad wax ku darsato ajarkaagii wa inaka adiga lam tunfiqa biximaydid nafaqata nafaqo nafaqadaasoo tabtaqii aad ku raadayda bihaa nafaqada weji allah ilaahay wejigiisa ilaa ujirta calayhaa waa lagaa ajar siina waa lagaa ajar siina ilaa ujirta calayhaa waa lagaa ajar siina haddaad bixido nafaqo aad ilaahay wejigiisa ku raadaydo waa lagaa ajar siinaa xataa maa shay waa lagaa ajar siinaa tajcalu aad yeelaydo fii fiyi imra'atika islaantaada afkeeda xataa islaantaada afkeeda waxaad yeelaydo nafaqada iyo biilka aad siinaydo islaantaada ajaraa lagaa siinaa waana shayga ugu ajar badan wax ilaahay loogu dhawaado shilinka qofku uu sadaqeeyo shilinka ugu ajarka badan xadiis saxiixa ee waxa weeyaan ku sugnaa waxa weeyaan adab almufrad imaam albukhaari uu iska leeyahay waxa weyan wuxuu nabigu cadeeyey sala allahu calayh wasalam shilinka ugu sadaqa badan midka ehelkaaga siida weeye laakiin bishardi biilkaas markaad baxaydo waa inaad niyeysato inaad ilaahay ugu dhawaato shaydaankuna qofka laba dhinacuu ka hoojiyaa marka hore inuusan niyeysan oo biilkii uu dabiici ahaan iska baxsho si dabiici ah isagoon ilaahay ugu dhowow qalbiga gelin wax ajira kuma le lakin waajibkia ka dhaca haduu saas yeelo waa arrin aad u khatara arrintaas qofka kaleeto haddii u dhankaas ka hooji waayo qofku shaydaanka la dagaalamo shilin kasta markuu bixina ilaahay raallihanshadiisa uu niyeysto uu ku bixiyo wuxuu shaydaanku juhdi ku bixiya inuu buriyo camalka dib u buriyo oo qofkaanu see uga baabi'ina si kale uma buri karee waxa weyn haduusan islaamka ka saarin macaasi badan inuu ku rido xam badan dhiig muslim qof islaameed caydiis dulmi hadhow aakhira markii la tago marka dadkii uu dilay iyo dadku caayay iyo dadku xantay ayaa ajarkan qaadana sida xadiiska saxiixa noogu imaan doonta insha allah marka labadaas dhinac marka horeeto camalka inaad niyo khaaliska kula timaado wax xalaalana bixido iyo cibaadadii aad la timid inaad waardiyeysato oodan dadka islaameed oo muslimka naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda aad u badbaadido oo aad macaasida iska ilaalido si aan qof kale u qaadan ajarkii aad shaqaysatay qaala wuxuu yidhi sacd ibn abi waqaas faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka allah ukhallafu ma lay gadaal marinaa bacda asxaabi bacda insiraafi saxaabi saxaabadaydu markay tagaan oo ay ka tagaan magaalada mako oo ay madiine aadaan oo hijradoodii ay sidoodii ugu laabtaan kadib miyaa lay gadaal marinaa ama meeshaan ku hakada wuxuu aad u dhibsanayaa m mako oo uu ilaahay dartiis uga tegey inuu joogo taasuu dhibsanayaa nabigaana arrintaas u diiday oo yidhi ha joognina meeshaan aad ilahay dartiis uga tagteen qaala nabigu wuxuu yidhi innaka adiga lan tukhallafa lagu gadaal marin maa oo fa tacmala aad samaydo camalan camal camalkaasoo tabtaqi aad ku dalbaydo bihi camalka weji allah ilaahay wejigiisa ila sdadta waxaad ku siyaasan bihi camalkaas sababtiis darajatan darajo iyo wa rifcatan koryeeli halkan wuxuu nabigu uga hadlay masale kale oo uu leeyahay adiga saxaabadu xataa markay dhintaan haddii lagu dib mariyood noolaato markay dhintaan saxaabada in badanoo ka mid a haddii adiga inta lagu reebo aad noolaato ood camal samaydo noloshaas aad noolaatay cimriga dheer waa kuu da ajirkaagu badina cimriga dheer haddii camal suubanu la jiro waxa weeyaan cimriga gaaban waa ka fiican ilaa darajaadkaagiiya badina badina iyo ajarkaagii laakiin haddaad dhimato ajirki waa kaa go-a markaasaa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam innaka adiga lan tukhallafa lagu gadaal marin maa oo fa tacmala aad samaydo camalan camal camalkaasoo tabtaqi aad ku dalbaydo bihi camalka weji allah ilaahay wejigiisa ila sdadta waxaad siyaadsan bihi camalkaas darajatan darajo iyo wa rifcatan koryeelid walacallaka waxaa dhici karta an tukhallafa in lagu gadaal mariyo in lagu gadaal maryadan maxaa loola jeeda in cimrigaagu dheeraado oo saxaabadii badankoodi ay markay dhinteen kadib aad noolaataa dhici karta oo nabigii saxaabadiioo dhintay in badan oo ka midu ay dhinteen macnaha inaad adigu noolaatood hartaa dhici karta walacallaka waxaa dhici karta an tukhallafa in lagu gadaal mariyo xataa yantafica bika ilaa ay kugu nacfiyaan aqwaamun dad wayudara bika laguguna dhibo aqwaa aakharuuna kuwa kale waxaa dhici karta inta cimri inta lagu gadaal mariyo markii nabiga iyo in badanoo saxaabadii ka mida dhintaan ood adigu noolaato in waxa weeyaan dad kugu nacfiyaan oo diinkooda iyo adduunyadooda labadaba ay kugu nacfiyaan dadna ay kugu dhibtoodaan adduunkooda iyo aakhiradooda waa maxee waa muslimiinta ku nacfina inaad muslimiinta u gargaarto jihaadkii hogaamido futuuxaad magaalooyin badan aad furato cadaalad aad ku xukuntood ku dhex faafido oo muslimiintu diinkooda iyo dunyadooduba saas ay kugu nacfiyaan gaalana ay kugu dhibtooto aad madaxa inta ka gurto jahanamo loo jiido oo adduunkooda iyo aakhiradoodaba kugu dhibtoodaan saasaa dhici karta intaas markuu yidhi ayaa nabigu duceeyey saxaabada hijradooda ilahay inuu u socodsiiyo magaaladan mako ilaahay dartiis uga tageen aysan ku dhiman oo aysan joogin allaahumma alla uu yidhi nabiga amdi sidiiyayna noqotay oo nabiga ducadii ugu duceeyey sidiiyay noqotay sacd ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas waa noolaaday ciraaq isagaa furtay oo hogaaminayay ciraaq oo dhan isagaa furtay kadibna waaliyu ka noqday halkaasuu cadaaladii islaamka ka oogay cadaaladda islaamka wuu halkaas ka oogay markaasaa muslimiintii ku nacfiyeen furashadii uu furtay iyo cadaaladii uu oogay gaaladiina way ku dhibtootay layntii uu laayo jahannamo loo jiiday iyo markii dambe cadaaladda uu oogay daalimiintii oo dhibtooday markaasaa waxa weeyaan muslimiintiina ku dhibtoodeen iyo dadkii fiicfiicnaa gaaladii iyo daalimiintiina waa ku muslimiintiya ku nacfiyey iyo dadkii fiicfiicnaa gaaladii iyo daalimiintiina waa ku dhibtoodeen saas aan ula jeeda allaahuma allaw amdi u tagsi liasxaabii saxaabadayda hijratahum ilaahow hijradooda u tagsi walaa taruddahum ilaahow ha ku celin calaa acqaabihim cirbahooda ilaahow ha ku celin cirbahooda ha ku celin laakin ilbaa'isu dhibanaha midka dhiban sacad ibnu khawlata weeye kaasaan ka naxsanaha uu yidhi nabigu muxuu uga naxsan yahay yartii nabigu waa calaacalaa yartii waa u calaacalaa lahu sacad rasuululahi rasuulka alle sal allahu calay wasalam wuu calaacalaa muxuu ugu calaacalaa an maata liajli an maata inuu dhintay daraaddeed bimakata maka uu ku dhintay makuu ku dhintay muttafaqun caleyh makuu ku dhintay wuxuu ahaa muhaajir ka tegay mako makuu yimid waa ku dhintay marka wuxuu leeyahay waxa weya meesha uu ku hijrooday meesha uu ka hijroodoo ka tegey ayuu ku dhintay isagoo soo laabtay marka arrintaasuu ka murugsaya nabiga sala allahu caleyh wasalam oo hijradiiay ka naaqusayda hijradii ayaa ka naaqusayda wacan abi hurayrata waxaa laga wariya cabdiraxmaan ibni sakri ah abi hurayra waxa weeyaan kunyadaas waxa la yhaha nabiga u bixiyey oo isagoo mukulaali sita aa nabigu yidhi maa haadihi waa maxa waxaad gacanta ku haydaa markaasaa nabigu yidhi hirra markaasaa nabigu yidhi ya abaa hurayra abaa hurayro uu ku yidhi saasaa la sheegaa wuxuu islaamay caama khaybara sanadii toddobaad bisha koowaad ee muxaram ayuu islaamay khaybar iyadoo la jooguu yimid wa shahida macaha rasuulilahi sala allahu caleyh wasalam washahida maca rasuulilahi sala allahu alay waslam nabigu kala qayb galay kadib waa laazimay afartii sanoo nabiga geeridiisa ka dambeyday ayuu nabiga laazimay nabigu la joogay ilaa uu noqday axfad asaxaaba saxaabada kan ugu xifdiga badan ilaa uu noqday nabiguna uu uga marqaati kacay cilmiga iyo sida ugu dadaalayay shan kun oo xadiis ka badanuu nabiga ka wariyay sala allahu caleyh wasalam saxaabada uga xadiis laga wariyo saxaabiga ugu xadiis badanna weeye ugu xadiis badan axaadiista sunnada iyo bidacda lagu kala saaray badankoodan isagaa wariyey sidaas daraaddeed ahlubidaca dhan wey macebi ilaa axaadiista lagu naqdinayo saxaabigii nabiga ka soo xambaaray wey marka inay durayaan oy wax ka sheegayaan kama suulaan ahlubidaca marka kama suulaan magaalada maka magaalada madiine ayuu degay halkaasuu laasimu ku faafinaya xadiidka wuxuuna dhintay konton iyo sagaalkii khilaafa ku jira konton iyo sagaalkii ilaa konton iyo toddobadiina waa la sheegay konton iyo sideeddiina waa la sheegay marka konton iyo sagaalkii ayuu dhintay asagoo toddobaatan iyo sideed sane jira magaalo madiine ayuu ku dhintay waxaa lagu aasay qabuuraha baqiic wacan abi hurayrata ayaa laga wariya cabdiraxmaan ibni sakri ah radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam ina allaha ilaahay tacaalaa sarreeyey laa yanduru ma fiirinayo ilaa ajsaamikum jiraryaalkiinna walaa ilaa suwarikum muuqaaladiinnana ma fiirinayo ilahay weynaa jirkiinna ma fiirinayo macnaha idinkama abaal siinayo wey idinka ajar siimayo laa yanduruna waxaa loola jeedaa laa yuhiibukum ilaahay idinkama ajar siinayo idinkama abaal marinayo ajar laydinku kala siimaa oo thawaab lagu kala heli maa jirkiinna kanaa jirbuura kanaa caataya kanaa dheer kanaa gaaban walaa ilaa suwarikum midabyaalkiinnana ilaahay weynaa idin fiirin mayo oo ilaahay idinka thawaabi ma kanaa cad kanaa madow kanaa waxa weeyaan waxba laydinku kala siima ajira walaakin yanduru alla wuxuu fiirinaa ilaa quluubikum qalbiyaalkiinna qalbiga ikhlaaska ilaah jacaylka nabi jacaylka diin jacaylku ku jiro qalbigaas iyo qalbiga qallalan ee angegay amase nacaybka diinta iyo xiqdiga islaamka ku jiro halkaasa ilaahay fiirinaya rawahu muslimaa wariyey xadiidkan muslim wuxuu ku wariyey raqamka soddon iyo afar soddon iyo saddex uu ku wariyey cafwan soddon iyo saddex soddon iyo afar marka wuxuu ku keenay lafdi lafdigan ka caddaan badan kaasaana muhiimaha in la keeno nusqooyinka gabalna waaba ku qoran yahaa layidhi oo riyaadka wuxuuna leeyahay lafdigaas ina allaha ilaahay laa yanduru ma fiirinayo ilaa suwarikum muuqaaladiina midabyaalkiina ilaahay fiirinma wa amwaalikum maalyaalkiinan alla fiirinma oo qofka cayrta iyo qofka maal kale taas ajar lagu heli ma allana loogu dhowaamaa maalan leeyahay oo kaliya walaakin yanduru alla wuxuu fiirinaa ilaa quluubikum qalbiyaalkiinna iimaanka iyo ikhlaaska ku jira amase iimaan la-aanta iyo kufriga iyo xiqdiga iyo nifaqa ku jira halkaasaa la fiirinaa wa acmaalikum iyo acmaasha daahirka ood samaynayda sida ay xaqa u waafaqsantaha iyo siday u khilaafsantaha marka xadiidkaana caddaan badan kaasaana muhiima in la soo arooriyo sababtoa midkaas waxa weeye murji'ada ayaa ku lumay oo murji'ada waxay leeyihin quluubta kaliyaa la fiirina saas darteed dadka asxaabul irjaaga ah oo dalaal aad u foolxun ah irjaagana hadde dalaalaadka ugu waaweynu ka mid yahay oo in acmaasha laga saaro iimaanka oo la yidhahdo acmaasha la fiiri maayo qalbiga kaliyaha la fiiri maayo waa dalaalaadka ugu waaweynu ka mid yahay oo waxa weeyaan qofka in la yidhaha camalka daahirka la fiiri maayo waxa ilaahay fiirinaa waxay tahay iimaanka qalbiga ku jira qofkan qalbigiisa maxaa ku jira iimaan iyo ikhlaas ilaah jacayl rasuul jacayl diin jacayl miyaa ku jira mise waxaa ku jira kufri iyo nifaaq iyo xiqdi iyo xaasnimo taas alla waa fiirina kan kale alla wuxuu fiirinayaa qofka waxaway daahirka camalka daahirka u samaynayaa diinkii alle ma waafaqsan yahay mise waa khilaafsan yahay waa wax hawa lagu dhisay oo gacmaha wax xibnaha laga samaynayo inay yihiin daacad ilaahay iyo inay macaasi iyo fisqi iyo shirki yihiin ilahay labadaba marka waa fiirina qur-aankana saasuu waafaqsan yahay oo ilahay wuxuu leeya wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ilahay weyna wuxuu leeyahay maalyaalkiinna iyo caruurtiinnu ma ahan midda idiin dhoweynayda aniga agtayda dhoweyn ilaa man aamana wa camila saalix laakiin waxaa la idiin dhoweynaa waa iimaanka iyo camalka saalixa iimaanko qalbiga ku jira iyo camalka saalixa sidaas daraaddeeda qof kasta oo muumina waa inuu qalbigiisa la xisaabtama oo ikhlaaska kula dadaala iimaanka kula dadaala wanaagga iyo nusxiga u muslimiinta jecelyaho u nasteexayna kula dadaala oo uu ka ilaaliyo shirkiga iyo xiqdiga iyo khaflada iyo xaasinimada iyo inuu iska ilaaliyo wa can abi muusa waxaa laga wariyay cabdilaahi bni qays alashcari radia allaahu canhu abi muusa waa kunyadiisa magaciisana waa cabdulaahi bni qays ah cabdilaahi bni qays alashcari waa nisbatun ila alashcar ashcarkuna waa qabiile mashhuuraho reer yamaneed ah oo la dhihi jiray murata ibnu udad ibnu zayd ibnu yashkub ayaa la dhihi jiray marka qabiiladaasaa loo nisbeeyaa abu muusa alashcari wuxuu yimid magaalada maka ayuu nabiga ugu yimid sala allahu alay waslam qabla alhijra wuu islaamay kadib wuxuu u hijrooday xabasha haddana wuxuu usoo hijrooday mar kaleeto madiine oo jacfar ibni abi aalib iyo saxaabadiisii asagoo doonta la saaran ayuu yimid bacda khaybar halkaasuu yimid marka saddex hijruu leeya marka horu maka aaday markii dambe xabasho aaday markii dambe madiine soo aaday nabiga wuxuu madax uga dhigay zabiid oo yaman ku taalla iyo cadan oo yaman ah iyo saaxilul yaman xeebta yamaneed dhulkaasoo dham uga dhigay nabigu aad u karaamay jiray cod macaan ayuu lahaa qur-aanka markuu aqrinaa oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud waxaa lagu siiyey sawd qurux badan oo sawdadkii reer aalu daawuud ka mid a marka axaadiis dhowruu nabiga ka wariya badan oo ilaa saddex boqol iyo lixdan xadiid meelahaas ayuu nabiga ka wariyaa sala allahu calayhi wasalam kadib wuxuu dhintay sida raajixa aqwaal badan ayaa ku jira goormuu dhintay laakiin qowlka ugu raajixsan waa afartan iyo afartii inuu dhintay magaalada makana ku dhintay afartan iyo afartii inuu dhintay makana ku dhintay qowlkaas ugu raajixsan kuufo iyana waa la sheega qaala wuxuu yidhi abu muusa alashcari marka abu muusa alashcari waa qabiila loo nisbeeya laakiin firqadan oo ahlu sunnaha khilaafsan oo ashaacirada la yidhaahdo abu muusa alashcari maaha waxa loo nisbeeya waa abulxasan alashcari waxaa loo nisbeeya oo isagu qarnigii saddexaad aakhirkiisii iyo qarnigii afraad awalkiisii noloshiisu aheed ha oo caqaa'id uu ku khilaafay ahlu sunnaha nashriyey oo ay ka qaateen firqadaanu markaasaa loo nisbeeya abulxasan alashcari marka waa midna caqiida loogu nisbayna ninkaas caqiidadan tabaniyey midkaana qabiilkiisa loo nisbayna marka waxa wey masaladaas waa masale muhiim ah in la kala fahmo qaala wuxuu yidhi abu muusa alashcari su'ila rasuulullaahi rasuulka allaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam can irajuli qof yuqaatilu dagaalama shajaacatan geesnimo rasuulka alla ka warramaalay qof geesnimo u dagaalama oo markii gaala ay muslim dagaalamayaan dagaalku iska jecel yahay waa hariisiya ugu beeran yahay dagaalka jacaylkiisa ma joogi karo inuu dagaalamo maahan wa yuqaatilu waa dagaalama mid kalena xamiyatan ficilo ficilada waa ka santaagaya in kooxdiisa laga adkaado ama qabiilkiisa u dananina ama wadankiisa iyo qowmiyadiisa u dananina ama kooxdiisa iyo ururkiisa u dananina diinta alleh kor noqoto maaha kooxdan yaan la jebin waayo ka waran wa yuqaatilu mid kale waa dagaalamaa riyaaan istusus oo wuxuu isleeya dadku ha ku arkeen xoogaa amiirkii iyo nin uu wax ka rajaynaya iyo mid madaxa iyo a meesha joogo marka ha lagu arka maanta wacdaraha aad dhigto isleey garaada muu rabaa lacag miyuu rabaa faan miyuu rabaa waxba uun dooni ayu daalika intaas kee ah fii sabiilillahi jidka alle kaa jihaad fii sabiilillahi oo ajar laga helaayo kaa jihaad fii sabiilillaahi ah oo ajar laga helaayo fa marka kulli waxaas ajar laga heli ma waxyaalaha qofka cibaadada jihaadka ka burburiyaana waa badan yihiin intaas kaliya ma aha intaas kaliya ma aha saas darteeda nabiga ilaahay wuxuu siiyey waxa weeyaan kelim kelimuljawaamic jawaamicul-kelim ayaa ilaahay siiyey in kelimad macno badan aruurida markaasuu wuxuu keenay kelimada wax walba miisaanka u ah ayu dalika fi sabiil lahi faqaala rasuulu lahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam man qaatala qofkii dagaalama litakuuna kelimatullaahi ilaahay kelimadiisu inay ahaato hiyal culyaa midda sarayda fa huwa qitaalkaasa fii sabiililahi jidkii allah muttafaqun caleyh qofkii dagaalka u gala diinta alle ha kor noqoto tawxiidku ha kor noqdo sunnadu ha kor noqoto xukunka alle ha kor noqdo qofkaas ayaa jihaad galay oo ilaahay ajar jihaad siinaya qofkaasa ilahay siinaya wax kale qofki u dagaalama waxa weeyaan ma laha fii sabiililah fii sabiillah qofka hadduu is leeyahay qaniimana aad soo heshid ilaahay raallihaanshadiisan aad heshidna waa ansaxaydaa laakiin kuma ajar dhamma midka rilla ilaahay kaliya raadinayo kuma ajar dhamma hadduu qaniima doon kaliya yahayna de ajar mabaleba qaniimadiisuu leeyahay hadduu heliy hadduu waayaba wacan abi bakrata waxaa laga wariyay nufayc ibnu lxaari ahaa athaqafi radia allaahu canhu abi bakra magaciisa nufayc ibnu lxaari weeye abi bakra bakrada waxaa leedaha canjaladan oo marka ceelasha la shubayo xarigu birtan yarta u dhex maro oo inta makaabka ama geedka tiirka lagu xiro xariga birta uu dhex marayo birtaasaa la yhahdaa bakra marka markii sanadii sideedaad maka la furtay oo magaalada mako bishii sideedaad bishii waxaa lihi tegay ramadaan dhexdeeda la furtay oo sanadii sideedaad ayaa nabigu daa'if ku duulay sala allahu calayhi wasalam daa'if markuu hareereeyey addoommo dhowr iyo labaatan ah oo reer daa'if oo waxa weyaan xariggaas ku soo booday ayuu ka mid ahaa ayuu ka mid ahaa marka abi bakra markaasaa loo tiiriyey birti wa can abi bakrata waxaa la weriya nufayc ibnu lxaaris radia allahu canhu wuxuu ku dhintay magaalada basra markay hijriyadu aheed konton iyo labo konton iyo labo konton iyo kowna waa la sheegaa can abi bakrata wa can abi bakrata waxaa la weriya nufayc ibnu lxaaris athaqafi qabiilada reer haqiifa loo nisbeeyey radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi ida altaqa lmuslimaani labada qofoo muslimkaa hadday iskala hor yimaadaan bisayfayhimaa labadooda seefood macnaha hadday laba qofoo muslima dagaal iskala hor yimaadaan loola jeeda ama laba seefood ha siteen ama laba qori ha siteen ama laba ulood ha siteen waxay rabaan ha siteen faalqaatilu midka wax dila iyo walmaqtuulu midka la dila fi naari naarta dhexdeedii ahaadeen labaduba waa ahlunaar kii muslimkaayoo la dilay iyo kii muslimkaay wax dilay qultu waxaan idiu yidhi nufayc ibnu lxaaris yaa rasuul allahi rasuulka allow haada alqaatilu midkaan wax dilay xikmatu dukhuulihi naara daahiratun midkaan wax dilay xikmatu dukhuulihi naara daahira xikmadau naarta u galay waa caddahay waa la fahmi karaa midka wax dilo qof muslimuhu dilo ilahay caabudi jiray famaa baalulmaqtuuli midkaan la dilay muslimu ahaa waa la dilay muxuu naarta ku galay muxuu naarta ku galay qaala nabi wuxuu yidhi innahu midka la dilay kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaala calaa qatli saaxibihi saaxiibkiisa inu dilo qofkan kaloo muslimka inuu dilo waarib waa lagala hormaray marka maxaa loo cadaabay qofkaas muslimkaaho la dilay niyaddii uu gashaday qof muslima inuu dilo halkaas maxaa nooga caddaaday muslimiinta la dilo in naarta alle lagu galo maxaa kaloo nooga caddaaday haddaad dembi niyeysatood qalbiga ka go-aansato inaad samaydo oo asbaabta inta ku dadaasho adoon samayn weydo dembigaas aad niyeysatay waa laguu ciqaabaa dembigiisi waa leeda haba samayn waa masale muhiim ah in la fahmaa marka sidaas darteeda abubakra waxa weeyaan dagaaladii dambe oo muslimiinta dhexdooda ka dhacay wuu joogay hal midoo ka mida kama qaybgelin ila xadiiskaanu xifdisanaayo wa can abi hurayrata waxaa laga wariya radi allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalama salaatu rajuli qofka salaadiisa salaadaasoo fii jamaacatan fii jamaacatin jamaaca dhexdeed ahaatay qofka salaada uu jamaaco ku tukado oo uu inta soo tago masaajidka jamaaco kula tukadaa loola jeedaa jamaaco masaajidka uu kula tukado tasiidu waxay ka siyaaday calaa salaatihi salaadiisa fii suuqi suuqiisa uu ku tukado wa beyti gurigiisa miduu ku tukado bidcan wa cishriina daraja labaatan iyo dhowr darajo labaatan iyo dhowr darajo ayay ka badanta salaada uu suuqa ku tukaday midda guriga ku tukado ninka ragga waajib waxaa ku ah masaajidka jamaacada inuu ku tukado hadduu meel masaajid la joogo baadiye hadduu joogo intii muslimu helo waa inuu la jamaacaysto musaafir hadduu yahay waa inay jamaacaystaan nabiga waxaa ka sugan sal allahu calayh wasalam maa min alaaatin fii qaryatin aw badwin laa tuqaamu fiihim salaa ila staxwada calayhim shaydaan aw kama qaala sal allahu alay waslam saddexdii qof ee meel ku kulma ama miyi ama magaalo oon jamaacada oogeyn waa dad shaydaan ka adkaaday waa dad shaydaan uu ka adkaaday saasuu yihi nabiga sal allahu calayh wasalam marka waa inuu jamaacada ku tukado waana ka ajar badan tahay waxay ka ajar badan tahay bidcan wa cishriina daraja labaatan iyo dhowr darajo bidciga waxaa la dhahdaa tirada saddex u dhaxayda ilaa toban afarta shanta lixda ilaa sagaalka tiradaasaa bidci la yidhaahdaa bidcan wa cishriina daraja wadaalika ajarkaasu xaasilun waa mid soo xasilaya ana axadahum liana axadahum maxaa yeelay qof ka mid a muslimiinta idaa tawada'a markuu weyse qaato ajarku siduu ku imaanaya nala baraa idaa tawada'a markuu weyse qaato faaxsana alwuduu'a weysaqaadka uu wanaajiyo uma ata lmasjida masaajidka uu yimaado marka jamaacada inay masjid ahayd halkaana kutusayda inay masjid ahayd fii jamaacatin kale uu soo yiro masjid loola jeeday uma ata lmasjida masjidka markuu yimaado laa yuriidu xaalo uusan doonayn ila salaata salaad maahane laa yanhasu xaaluusan soo kicinayn ila salaatu salaad maahane lam yakhdu ma tillaabsado khudwatan tilaab qofkaas weyse qaatay masaajidka aada asagoon wax kala doonayn salaad maahane oysan soo kicin ilaa salaada maahane hal tilaab ma tillaabsado ilaa hadduu tillaabsado rufica kora loogu qaadaa bihaa tillaabta sababteed darajatan hal darajo hal daraja ilahay agtiisa laga dallacsiiya wa xuda waa laga ridaa canhu xaggiisa bihaa tillaabta sababteed khadii'atan hal gef xataa yadkhula almasjida ilaa uu masaajidka ka galo in alla intaa socdo sidaas daraaddeed qofba qofku masjidka ka fog yahay waa ka ajarbaden waa ka ajarbadeen markay soo aadaan faidaa dakhala masjida masjidka markuu galo kaana qofkaas wuxuu ahaana fii salaatin salaad qof ku jiro markuu masaajidka inta galo mitaal laba ragco taxid masjuday jamaacadii weli lama gaarin salaadii suga intii la tuka lahaa waa uu fadhiyaa soo maahan qof salaad ku jiruu la ajar egi waa goorma intuu ajarkaasi leeyahay maa kaanat isalaatu waa salaadu intay tahay hiya taxbisuhu midda xabisaydo meesha waxa ku hayo ku xabisaa soo maahan salaadan soo socotoo la sugaayo inta salaadaasu celaydo qof salaad ku jiruu la ajar egi marka waa inuu dhowrsado is-ilaaliyo wlmalaaikatu malaaigtuna yusalluuna waa u ducaynayaan calaa axadikum qof idin ka mid a maadaama intuu daa'im ku yahay fii majlisihi makaankiisii alladii majliskii sallaa fiihi uu ku tukaday makaankii uu ku tukaday intuu fadhiyana malaaigta u ducaynay in alla inta uu fadhiyo makaankii uu ku tukaday marka meesha aad ku tukatay laftirkeedaa la fariista masaajidka meel kale xataa lama fariisto meeshaas aad ku tukatay intaad fadhida malaaigta idin ducaynay malaaigtu maxay leedahay yaquuluuna waxay leeyihiin allaahumma allow irxamhu u naxariiso allaahumma allow ikfir lahu dambi dhaaf allaahumma allow tub calayhi ka toobad aqbal waa goorman ducadan intoo kale soconeen waxay soconeen maa lam yu'di fiihi masaajidka intuusan qof ku dhibin hadduu qof ku dhibo ajarka waa ka go-aya ducadaas dhibkuna waa badanya inuu xanto inuu caayo inuu riixo inuu dilo inuu jugsiiyo kulli waa isku mid dhibku waa badanya waxaa ka mid ah dhibka masaajidka marka aad joogto ood qur-aanka ama adkaarta akhrisaydo inaad hoos u akhrisataa la raba kor haddaad u akhrido oo qof muslimo agtaada ku tukanayo uu ku waswaaso waad dhibtay dhib weyn qur-aanka marka akhrido haddaad kor u akhrido qof kale qur-aan akhrisanaya ama tukaaya aad ku waswaasido waad dhibtay nabiga sidaasuu yidhi sala allahu calay wasalam xadiis saxiixu uga sugnaaday laa yu'di bacdukum bacdan bilqira gabalkiin gabalka kale yuusan qirada ku dhibin ilaa qof walba rabbiyuu la koodaa hoos u akhrisa naftaada maqashi marka haddaad qof dhibto ajarku waa kaa go-aya ducada malaaigta maa lam yuxdi fiihi intuusan masaajidka dhexdiisa ku xadain intaan weysadu uga burin waxaa ajarkan iyo ducadan u soconee intaan weysadu ka burin ood meesha fadha haddaad ku xadasto oo meeshii aryo iyo ka timaado qofkii uu weysadu ka burto khalaas malaaigtu ducadeedi waa joojinay muttafaqun caleyh hada kanu lafdu muslim weeye qowluhu nabiga qowlkiisa imaam nawiya markaa fasira yanhazu qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu alay slam uu yidhi yanhazuhu huwa qowlkaas oo yanhazu bifatxil ya-yada waa la kordhigaa walhaa-ihadana waa la kordhigaa wabizaayi za weeye ra ma aha yanhazu waayo ey macnaheedana waxa weye yukhrijuhu qofkaas ma soo bixin wa yunhiduhu sooma kicin oo sooma hinqin ila salaatu salaad maahan wa can abilcabaas waxaa laga wari cabdillaahi bni cabaas bni cabdilmualib radia allaahu canhu cabdilaahi ibni cabaas ibnu cami nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga in adeerkiis weeye ibnu cami nabiy waxaa la dhalay hijrada saddex sano ka hor intaan la hijroon ayaa la dhalay nabiga sala allahu alay wasalam markuu dhimanayay toban iyo saddex sanuu jiray nabiga waa u duceeyey ilaahay weynaa uu uga baryay xadiis saxiix bukhaariga ku yaalla allahuma callimhu lkitaab ilaahu kitaabka qur-aanka bar cabdullahi ibni cabaas saxiix muslimkana waxaa ku yaalla allahuma faqihu fi ddiin ilaahu fahamsii diinta cabdullahi ibni cabaas ducadaasa marka fuqahada saxaabadu ahaa wuxuuna ka mid yahay axad alcabaadila alarbaca cabaadilada afarta afarta cabaadilada haddaad maqasho waa cabdullaahi ibni cabaas ibni cabdimualib cabdullaahi ibni cumar ibn lkhadaab cabdullaahi ibni zubayr ibni cawaam cabdullaahi ibni camar ibni caas kulligood aabbayaalkooda waa wada saxaaba marka waana raggii yaryaraayo saxaabada fuqahada saxaabadana ahaa afartooduba cabdullahi ibni mascuud kuma jiro magaalada daa'if ayuu ku dhintou ku aasan yahay hijriyadu markay ahayd lixdan iyo sideed ayuuna dhintay can rasuulilahi wuxuu ka wariyey sal allahu aleyh wasalam fi ma xadii waa xadiiulqusi marka xadiiska nuucan oo kalea fii ma xadiid yarwii uu ka warinaayo rasuulku can rabbihi rabbigiis caza rabbiya qaaliba wajalla rabbiya weyn qaala rasuulku wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam ina allaha ilaahay tacaala sarreeye kataba waa qoray alxasanaati ajaryaalka iyo wasayi'aati dembiyaalka labadaba alla waa qoray uma bayana ilaahay waa caddeeyey daalika sida uu wax u qorayo faman hama qofkii damca hamiga waxaa loola jeeda cazima qofkii qalbiga ka go-aansada bixasanatin wanaag inuu sameeyo cibaado wanaagsan salaatulil caawatuku jihaadka sadaqad bixi wax wanaaga qof miskiina u kaalme falam yacmalha aan samayn oo ay u suurtogelin katabaha allaahu ilaahay waa u qoraa tacaala sarreeye cinda agtiisa xasanatan kaamilatan hal ajara ilaahay uga qora agtiisa ilaahay agtiisa hal ajara loo qora wain hama hadduu damco oo uu go-aansado bihaa xasanadii inuu sameeyo fa camilaha uuna sameeyo u hirgasho katabaha allahu alla waa u qoraa xasanadii cashra xasanaatin toban xasano xaalay tahay ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqola loo laalaaba ilaa adcafin kaiiratin laalaabyo fara badan intii laga gaaro hadduu wanaag niyeystoo sameeyo tobana ugu yar inta loo laalaaba toban qofka markaa siday u kala ikhlaas badan yahay cibaadadaas sida loogu baahan yahay waqtigaas loogu baahan yahay ayaa ajarka laalaabku ku xidhan yahay marka qof tobana loo laalaabay qof ka badan qof toddoba boqol qof ka sii badan wain hama qofku hadduu damco bisayi'atin xumaan oo uu qalbiga ka go-aansado falam yacmalha uusan samayno ilaahay dartiis uga tago ilaahay dartiis inuu uga tago weeye katabaha allaahu ilaahayaa qoraaya niyadii cindahu agtiisa xasanatan katabaha allaahu niyadii alla u qoraaya oo ka tegidda uu ka tegay cindahu agtiisa xasanatan ajir xaalatay kaamilatan dhammaystiran hal xasanoo kaamil ah ilahay agtiisa looga qora niyadii uu niyeystay inuu ka tagaana loogu qora marka saas inay tahayna waxa weeyaan oo qofka markuu xumaanta damco uusan samayno ilaahay dartiis uga tago inay tahay saxiix muslimkay ku taallaa oo caddaynaya oo wuxuu leeyahay xadiis saxiix muslimka wuxuu dheeraad leeyahay yaquulu llahu alla wuxuu leeyahay inamaa tarakahaa min jaraa'i wuxuu uga tegay xumaantan aniga dartay min jli way min jarai marka qofkii xumaan damca oo go-aansada falam yacmalha aan samayno ilaahay dartiis uga taga katabaha allaahu niyadaas fiicana loo qoraa oo ilaahay u qoraa cindahu agtiisa xasanatan kaamilata xaalata wain hama hadduu qofku damco bihaa xumaantii oo facamilaha uu sameeyo katabaha allaahu waa u qora alla xumaantii sayi'atan dembi waaxidatan keligeeda katabaha allah alla waa u qoraa sayi'atan dembi alla u qoraa waaxidatan keligeeda muttafaqun caleyh hadduu sameeyo bal ilaahay naxariisiisa laba goor xataa loo laalaabima ajarkiina tobana ugu yar xumaantii hal dembi unbaa loo qori marka waxaa jirta laba shay ayaa kala jirta qofku xumaan inuu qalbiga ka go-aansado inuu sameeyo waa midaas waanagii soo marnay xadiiskii alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar iyo xadiidkan labadaba haddii xumaanta uu qalbiga ka go-aansado oy u suurtogeli weydo dembiyaa loo qori hadduu inta go-aansado ilahay darsi iskaga daayana ajara loo qori amaa waxaa jira waxa la yidhaha xadiidu nafsi wax qalbiga xoogaa iskaga soo dhacdhacoon go-aanka ahayn taas loo qori ma xumaana xoogaa qalbigu iskaga soo dhacay qofku waaba dhibsanaaba qalbigii taas loo qori ma xadiis saxiixa ku sugnaatay ina allaha tajaawaza can ummatii ilaahay ummadayda waa u dhaafay maa xadaat bihi anfusuha waxay nafyaalkeeda ugu sheekeeyaan waxa hadal hadal xuno saas aad tirahdii usiiri ma ku hadlin ilaahay waa u dhaaf maa lam tatakalam bihi intaysan ku hadlin hadday wax lagu hadleahayd ow tacmal bihi intuusan samayn hadduu ficil xun ahaa ilahay waa u dhaaf wa can abi cabdiraxmaan waxaa laga wari cabdullaahi bni cumar ibn lkhadaab ah waa cumar ibn khadaab wiilkiisii waxa weyan cashar wuxuu ka mid yahay cabaadalada afartana waa ka mid cabdullahi bni cumar ibn lkhadaab radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay indalaqa waxaa tageen nafarun indalaqa waxaa tageen alaaatu nafarin koox saddex ah koox saddexa ayaa tageen oo safar isku raacay nafarka waxa weeyaan cadadka saddex iyo toban udhexeeya ismu jamca la yidhahdaa waa mufrad lafdigu weeye laakiin macnaha waa jamc marka waa ismu jamc saddex ilaa toban u tusaa indalaqa waxaa tageen alaaatu nafarin koox saddexa saddexdaasoo minman dad ka mida kaana ahaaday qablakum idinka hortiin xataa aawaahum ilaa uu soo dumay almabiitu baritaankii ilaa qaarin god uu usoo dumay saddexaa israaceen habeenkii marka maray rabaan inay seexdaan waxay go-aansadeen inay god galaan waxay ka galeen maroobay ka galayeen waxay ka galeen ilaahay baa yaqaan laakiin uun hoyaadkii wuxuu kollayba ku qasbay godkaas inay galaan fa dakhaluuhu godkiiyay galeen markay godkii galeen fanxadarat waxaa soo dildilloontay sakhratun dhagax min aljabali buur ayay ka soo dildilloontay fasabdad markaasay awday calayhim korkooda alqaara godkii ku awday ku dabooshay godkii afkiisay ku dhacday waa dabooshay marka dhagaxaa soo wilwiloomay soo wilwiloomay soo dildiloomay markaasuu godkii afka uga dhacay bis waana daboolay markaas waa daboolay dhagxaantu waa dildiloomaan sida qur-aanka alla ku sheegay weliba waxa weeyaan ilaahay dikrigiisa iyo tasbiixdiisa ayay la dildiloomay marka dhagaxaa soo dildiloomay ilaahay xusaya godkii ay ku jireenoo afka iskaga awday dhagax weyna waaye wax la dhaqaaji kara aan ahayn bis markaasay waxa weeyaan waxay go-aansadeen bal qaabkay uga baxsa lahaayeen in ay ku fakereen qofka waxa weeyaan hadduu markuu nabadgelyada joogo ilaahay weynaa dhab uga cabsado marka muruga timaado allahaasaa badbaadiye waa xadiiska nabiga sala allahu alay slam tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifka fi shidda ilaahay isbar waqtiga barwaaqada waqtiga dhibaatada isagaa ku garanaya marka intay nabadgelyada joogeen iyo ammaanka oysan cabsayn cibaadooyin qaali ah oo ay ilaahay ugu dhowaadeen ayay ugu tawasuleen ayay ugu tawasuleen maxaa yidha tawasulka waa saddex sharci ah iyo mid xaaraan ah saddex sharciga midka koobaad waa ilaahay asmaadiisa iyo sifaadiisa inaad ugu tawasusho sida inaad tiraahdo yaa ghafaar ikfir lii ilaaha dembi dhaafka badanoo ii dembi dhaaf yaa raxiim irxamnii allaha naxariista badan ii naxariisto yaa rasaaq ursuqnii allaha wax biilow ibiil oo risaaqad iyo waasixi taas waxa weya waa sharci qur-aanka waa ka buuxdaa inaad ku tawasusho midda labaadna waxa weeye qof saalixa oo nool ducadiisa macnaha qof nool ood wanaag u malaynaad leedahay ii duce saxaabada nabiga uu imaan jira oo dhihi jiray noo ducee nabiga bacdigiisna markuu dhintay in aan qof dhintay ii ducee lalahayn saxaabadu nabiga noo ducee weligood dambe ma dhihin ee markuu dhintay qof kaloo saalix ay dhihi jireen noo duce cumar ibn khadaab cabaas ibn cabdilmutalib bukhaarigay ku taallaa cabaasuu yidhi noo duce roob ilahay inuuna siiyo marka qof nool inaad tira duceedo ku tawsusho dacwadiisana waa sharci iyaduna tan saddexaad waxa weyaan camal saalix ood ilaahay dartiis u samayda inaad ku tawasusho oo aad tira ilaahayow camalkaas haddaan dartaa u sameeyey ilaahayow maanta dhibkan iiga qaad ood ku tawasusho jacaylka aad nabiga jeceshaha waa camal saalixa iimaanka aad ilaahay rumaysantah waa camal saalixa acmaasha saalixda samayda marka iyagoo camal saalixay ku tawasuleen midka bidcadaana waa in jaaha dadka saalixiinta ama nabiga lagu tawasulo diinkii nabiga ka mid maahan sala allahu calayh wasalam fa qaaluu waxay yidhahdeen marka godkii markay galeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen innahu shanigu waxa weeye laa yunjiikum idinka badbaadi maa min haadihi sakrati dhagaxdan ilaa an tadcu llah alla inaad ku baridaan maahane bisaalixi acmaalikum acmaashiina wad wanaagsan maanta wax idinka badbaadaa ma jiro dhagaxdan ilaa ilaahay inaad ku baridaan oo ugu tawasushaan maahane acmaashii saalixada ahayd ood hore u samaydeen waqtigii barwaaqada bis sidii go-aansadeen qof walbaaba hal camal marka oo qaali ah oo ikhlaas uu ku sameeyey ilaahay dartiis inuu ku tawasulo ilaa ikhlaas waxna in laguma badbaadeen ayuu go-aansadeen qaala rajulu ninaa wuxuu yidhi rajulkaasoo min ka mid a allaahumma allah kaana lii waxaa ii sugnaa abawaanin laba waalid abawaani baabu taqliib la aabbii hooyo abawaani aabba iyo hooya ii sugnaayeen aabba iyo hooyadaasoo shaykaani laba duq ah aabba iyo hooyadaasoo kabiiraani waaweyn xaaladda ay waalidku heerkaas gaaraana waa markay ugu xaqnimada badan yihiin aad loo raba in loo siilaa iyagoo mar walba xaqoodu weyn yahay waa marka sida goonida ilahay uga dardaarmay sida goonida waa markuu ilaahay uga dardaarmay oo uu yidhi ha la ilaaliyo waa sida goonida marka uga dardaarmay labadaas laba waalida ii sugnaayen shay qaani oo duq ah kabiiraani waa weynaa wa kuntu waxaan ahaa laa aqbuqu inaanan caana siin qablahumaa hortood ahlan ehel walaa maalan maal qabuuqa waxaa la yidhahdaa caanaha habeenkii la cabo sabuuxana waxaa la yidhahdaa caanaha subaxdii la cabo marka habeenkii markaan qoolaha keeno ehelkayga oo ah xaaskayga iyo carruurtayda caanama sii jirin ayaga ka hor maalkana waa maxay addoommada iyo waxaaraha caanaha la nuujinayana ayagana caanama sii jirin ilaa aan aabbiyo hooyo wax siiyo ayagaan ugu hormari jiray laa aqbuqu caana ma sii jirin qablahumaa hortood ahlan ehel walaa maalan maal fa na'aa bii waxaa ila fogaaday dalabu shajari naq raadintiis xoolihii galabtii yaan caraabiyey waxaan rabay inaan soo daajiyo oo naq la raadiyo waa ila fogaadeen daaqii xoolihii waa ila fogaadeen markay ila fogaadeen falam urix uma soo laaban calayhimaa korkooda xataa naamaa ilaa seexdeen habeenkii waxaan soo laabtay ayagiyo hurday inta soo daahay fa xalabtu waan u lisay lahumaa labadoodii qabuuqahumaa caanahoodii fa wajadtuhumaa waxaan ogaaday naa'imeyn inay hurdaayaan markaan u imid waxaan ogaaday inay hurdaayaan taasaan ogaaday laba shayba waa dhibsaday marka inaan waxa weeyaan kiciyo oon hurdada uga naxiyo waa dhibsaday inaan idhaa iyagu waa hurdaayaane carruurta iyo islaamta iyo addoommada waxa la siina waa dhibsaday waxaan doortay inaan caanihii la ag taagnaado intay kacayaan oy khiyaarkoodu kacayaan waxaasoo kalea laydhaha baarinimo iyo wanaag waana waxa ilahay agtiisa looga badbaado fa karihtu waxaan dhibsaday an an uuqidahumaa inaan kiciyo inaan hurdada ka kiciyo waa dhibsaday taas waa iska daay wa an aqbuqa inaan caanasiistana waa dhibsaday qablahumaa hortood ahlan ehel oo xaaskii carruurtii aw maalan ama maal oo waxarii yaryaraa iyo waxa weeyaan addoommadii iyo fa labistu waan nagaaday oo meeshaydaan iska taagnaaday walxaal alqadaxu haruubkiina calaa yadii gacantayda uu ku jira anuu haruubka caanaha ku haya gacantayda ayaan meesha iskaga nagaaday antadiru xaalaan sugayo istiiqaadahumaa inay soo kacaan aan sugayo xataa baraqa alfajru ilaa fajarkii uu caddaaday oo soo bidhaamay xataa baraqa ilaa uu soo iftiimay alfajru fajarkii subxiga walxaal ayaan sugaayey asibyatu carruurtaydii yaryaree yatadaaqawna ay qaylyayaan cinda qadamaya labadeyda cagood agtooda carruurtay aan dhalay labadeyda lagood agtooda ay qaylyayaan oy booyayaan gaajo la booyayaan anigana waan ka xishooday inaan aabbiyo hooyo qadsan carruurteyda wax siisto fastayqadaa waa kaceen aabbiyo hooyo fa sharibaa way cabeen qabuuqahuma caanahoodii allaahumma allo in kuntu haddaan ahay facaltu daalika arrinkaas inaan u sameeyey ibtiqaa'a wejika wejigaaga dalbid aan dalbayo fa farrij naga fayd cannaa xaggeenna maa naxnu fii wax ku sugannahay bal fiiri lafdiga ku tawasul waa ikhlaaskii ibtiqaa'a wejika haddaan darta u samey maahan camalkaas haddaan samayn maaha waa ikhlaaska camalka haduusan ikhlaasna wax qiima male ilaahu hadday ikhlaas iga ahee fafarij naga fayd cannaa xaggeenna maa naxnu fii waxaan ku sugannahay oo min hadii sakrati dhagaxdaan ah fanfarajat way faydantay dhagaxdii shay-an shay ayay faydantay yar shaygaasoo laa yastadiicuuna aysan awoodin alkhuruuja bixid oo minhu ay macna xaggiisa ka baxaan shay aysan ka bixi karinoo yar oga waa sikat kelimadii sida ilaahay u aqbalay qaala laakharu kii kale wuxuu yidhi allaahumma allow kaana lii waxaa ii sugnaatay ibnatu camin ina adeer gabadh aan ilmo adeer ahayn gabadhaasoo kaanad aheed axabba annaasi dadka midda loogu jecelyahay ilaya agtayda wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa kuntu waxaan ahaa uxibuhaa mid jecel ka ashadi maa yuxibu rijaalu raggu say u jecel yihiin midka ugu adag anisa haween haween rag siday u jeclaadaan jacaylka ugu adagaan gabadhaas jeclaa faaaradtu waxaan fa aaradtuhaa gabadhaas waxaan ka doonay calaa nafsiha nafsadeeda waxaan ka dalbaday inay isku kay dhiibtoon ka sinaysto famtanacat minii way isku kay diiday xataa alamat bihaa ilaa ay gabadhii ku degtay sanatun abaar mina sinin abaaraha ka mid a markii dambe abaara gabadhii qabtay gabadhii abaar ayaa qabsato abaara ku dhacday way gaajootay fa jaa-atnii waa ii timid fa acdaytuhaa waxaan siiyey cishriina wa micata diinaar boqol iyo labaatan diinaar oo dahaba halkii diinaar waa afar garaan iyo rubuc marka shan boqol oo garaan dahab ka badan wey calaa an tukhalliya inay isku bannaydo beynii aniga iyo wa beynii nafsiha nafsadeeda inay nafteeda ii dhiibto oo isku kay dhiibto ayaan u siiyey lacagtaas oo aan ka sinaysto fa facalad way yeeshay faqriga aad u haya faqriga ilaah laga magan galaa laakiin gabadha iimaana qalbigeeda ku jiray la yaab leh xataa idaa qadartu calayhaa markaan awooday oo aan awooday inaan ka sinaysto wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa falamaa qacadtu markaan fadhiistay bayna rijlayaha labadeeda lugood dhexdeeda markaan fadhiistay marka nuucaasa ayay ilaahay xasuusiduu yidhi qaalad waxay tidhi ittaqi llah war ilaahay ka baq war ilaahay ka baq walaa tafudda ha furin alkhaatama nigaxa ilaa bixaqii xaqiisa maahane sharootada afka ka saaran weelka oo lagu lagu seejaro weeye khaatamka waxayna ula jeedaa bakaarada bikaarada ha ku furin xaqiisa waxaan ahayn macnaha nikaax sharciya waxaan ahayn xalaal kuma ahan marka waxaan ahayn ha ku furin oo ilaahay ka baq asna ilaahay iimaana qalbigiisa ku jiraiyo xaaladda nuucaasuu ilaahay ka baqay isagoo awoodo xumaantii ayuu halkaas ilaahay ku xasuusto uga baqay fansaraftu waan ka gadoomay yihi waan ka tegay canhaa gabadhi wal xaal dadka hadda nuucaasoo xaaladda nuucaasa ilaahay xasuustana toddobada ilaahay la harinaya carshigiisa maalinta qiyaame ayay ka mid yihiin fansaraftu canha waan ka gadoomay walxaal hiya gabadhaasu axabu naasi dadka midda loogu jecelyahay ay tahay elaya agtayda wa taragtu waan ka tegey addahaba dahabkiina waa uga tegay kama qaadan alladii dahabkii taragtu aan siiyey iska qaadaani dahabkaaga allaahuma allo in kuntu haddaanahay facaltu inaan sameeyey daalika arrinkaas ibtiqaaa wejhika fiiri ikhlaaska uga tacalluqa waxaa lagu badbaadaa waa ikhlaaska wejigaaga dalbid aan dalbaayo allow haddaan u sameeyey fafruj allow naga fayd cannaa xaggeenna maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay fanfarajad way faydantay asakhratu dhagaxdii hayra laakini annahum ayagu laa yastadiicuuna ma awoodaan alkhuruuja minha inay ka baxaan kama bixi karaan haddana xoogahay dhaqada laakiin meel laga bixi kara maaha wa qaala ahaalidu kii saddexaad wuxuu yidhi allaahumma allah innii aniga istajartu waxaan kiraystay ujaraa shaqaale shaqaalaan soo kiraystay wa acdaytum waa siiyey ajram ujradoodii markii shaqadii ay dhammeeyeen mid walba qarashkan kula heshiiyaan siiyey hayra rajulin nin maahane rajulka waaxidin keligiis hal qof hal ninoo ka mid ah maahan rajulkaasoo taraka ka tegey alladii xaqii lahu u sugnaaday oo wadahaba iska tegey midaa diiday oo qaada diiday xaqiisii isaguma diidin bal fiiri marka ninkaas wanaagiisa kii ma dhihin war isagaa iska diiday dantiis ee wuxuu sameeyey ujradiisii ayuu ugu faa'ideeyey oo ganacsi ugu sameeyey wuxuu yidhi fahamartu waan u faa'iideeyey ajrahu ujradiisii xataa kahurad ilaa ay badatay minhu ujradii xaggeeda xaalay ka tahay al amwaalu maalyaalka ilaa ay bateen fa jaa-anii waa ii yimid bacda xiinin muddo ka gadaal maalinta munta baahday is yidhi oo ninkii maalintii xogaaga aad uga soo tagtay maanta aad ku qadaydida ka soo qaado fa jaani waa i yimid bacda xiinin muddo ka gadaal fa qaala wuxuu yidhi yaa cabdallah addoonkii allow addi ilaya ii gudo ajri ujradeeda warniga ujradeedii isi maalintii xoogaagii mushqaayadii aan kugu shaqeeyey isi fa qultu la waxaan ku idhi kullu maa taraa wax alla waxaad arkaydaa min ajrika ujradaada xaggeeday ka ahaadeen kullu maa shay dhammaanteed taraa aad arkaydo min ajrika ujradaada xaggeeday ka ahaadeen min al ibili geel xaalayyihiin walbaqari lo xaalayyihiin walqanami ari xaalayyihiin iyo waraqiiq addoommo waxay geel halkan daaqi ariga halkan ka muuqda looda halkan ka muuqata addoommada ilaalinayo waardiyeynaya kulli ujradii maalintii on kuu faa'iideey waay waayaa marka ninkaan haddee maanta beriisdoonu ahaaye xoole intaan leeg ma malaynayn fa qaala wuxuu yidhi ninkii shaqaalaha ahaa yaa cabdallaahi addoonkii allow laa tastahzi bii war haygu jeesjeesi haygu jeesjeesina niyo xoolahan malihiye isii xoogaagayga maanta ku qadeeye faqultu waxaan idhi yidhi laa astahzi'u bika kuu jeesjeesi maayo dadka jaahiliintaha jeesjeesa fa akhadahu waa qaatay maalkii kullahu dhammaantiis fastaaqahu waa kaxaystay falam yatru minhu falam yatruk kama tegin minhu maalkii xaalu ka mid ya shay-an hal shay ma dhihin ninkii ku tag intaas adaa soo shaqeeye allaahumma ilaahayo in kuntu haddaanahay facaltu daalika arrinkaas mid u sameeyey ibtiqaa'a wejika wejigaaga dalbidiisa oon ikhlaas u sameeyey fafruj canna allow naga fayd maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay fanfarajat isakratu dhagaxdii waa faydantay faakhrajuu waa baxeen yamshuuna xaalay soconayaan muttafaqun calayh baabkii ikhlaaskana saasuu ku dhammaaday waxay yidhahdaan culummadu marka baabul ikhlaaska uu ku soo dhammeeyey oo uu ku soo qatimay imaam nawowi baabkan xadiiskan uu kusoo qatimay waxay ku tusaydaa laa najaata ila bilikhlaas badbaado qofka uu badbaadaan uma sugnaanin ilaa ikhlaaska un maahani ilahay ikhlaasa nagu risaaqo wabilah towfiiq sala allah wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed